muddooyinkii dambe qaybo badan oo kumid ah dalka soomaaliya welibaa ku dareeray dagaal beeleedyo hejeysadeen khasaare naskajara dhimasho iyo dhaawac gobolada iyo dagaaladaasi ay ku dhiyeen welibaa kumid ah galgaduud shabeellada hoose mudug hiiraan shabeellada dhexe iyo geda oo hadanka dambeeyta hanaasoo inta badan salka ka hayana arrimo naskajarana aanan qabiil deegaan daaqsin iyo arrimo kale oo lan ogayna dagaaladaas weliba sababeena mar kale in qoysa soomaaliyeed deegaanadii ku bugtaadana wali kaloo hadirtay dhimasho iyo dhaawac dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalkiyo dadaal geliyaan sidii colaadasii lah afjaro lahaye waana lanruuji lahay dhiiga shacabka deedahaya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya saadaad aliyow iyo baaq nabadeed ha ku saari dagaal beeleedyada ku cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada luuq ee gobolka gedo iyo guud ahaan gobolada dalka usocoon markaasi dadka ka dhiirigeliy in nibad ku wada noolaadana waxaan rabaa halkan inaan baaq nabadeed ugu diro walaaca weyn ee ka qabta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dagaaladan guud ahaan dalka ka soo cusboonaaday gaar ahaana degmada luuq waxaan aada ugu xunnahay in degmada luuq waxa ka socdo oo dhiig soomaaliyeed maanta oo la joogo laba kun labaatan afar oo dowladhiska soomaaliya meel fiican marayso in dadkii maanta qabiil qabiil iskugu noqdaan wixii laga soo gudbay tobanaan sano ka hor dadkiina iskugu laqdaan oo maanta dagaal qabiil isku dilaan dadka dhowl iyo deegaan iyo beer maanta inay isku dilaan wax la filayay ama wax wasaaradda arrimaha gudaha ama guud ahaan dowladda soomaaliya ama xukuumad dan qaran ee maanta loo fadhiya ma ahayn waxaan leeyahay gobolka gado waxaa ka socda dagaalo xoog badan dad badan ay ku dhinteen intay dhimatay allah u naxariisto intay dhaawacna allah caafiyo dadka soomaaliyeed ka barakacayna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayaa inay deegaanada nabad noqdaan oo guryaheeda kusoo nabad noqdaan dadka odayaasha ah oo ku hoolan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta gobolka gadow guud ahaan ku hoolan daminta colaadaas waxaan ku boorinayaa si deg deg ah inay ku joojiyaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiintana garab ayay ku tahay arintaaseeti wixii oo dibheshiintaas loogu baahan yahay wixii ood colaadaas ku istaagayso diyaar ayaan nahay waa idinka qayb qaadanaynaa dadka soomaaliyeed ha is cafiyaan dadka soomaaliyeed ha is walaalsadaan dadkan wiligooda allahood bay isla degnaayeen hadduu ilaahay idmana way isla degnaan doonaan meel loo kala socdo ma leh marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay is imaansadaan oo is cafiyaan is walaalaysadaan wax yarka ah oo shaydaanka ah oo qabiilka ah oo dhexdooda yaalana ilaahay subxana wa tacala waxaan ugu baryaynaa inuu meesha ilaahay ka saaro dadkan ha isku soo laabtaan guryahooda ha ku soo laabtaan dadka ha heshiyaan intaas ayaan leeyahay guud ahaan gobolka gado saakay aan soo gaartay in dagaal xoog badan uu ka dilaacay sidoo kale degmada qoryooley oo beryahanba markii lagu baxay waxoogaa xasilooneed arrintaasna arrin aan aan ogolnahay ma ahan sidoo kale arrin aan walaac ka muujinayna waaye aad bay noo dhibaysaa inaan maqalno dad soomaaliyeeda maanta isdilaayo oo waxay isku dilayaan aan aqoonin qabiil isku dilaayo aaday noo dhibaysaa marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka dadka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta iyo waxgaradkana waxaan rabnaa inay ku baxaan dagaalka si loo joojin lahaa waxaan ugu baaqayaa sidoo kale guud ahaan dalka soomaaliya inay dagaalada ka waantoowaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa la rabaa in lagu baxo dagaalkaasi si looga hortagi lahaa dagaal qabiil soomaaliyana inaysan mardam u dhicin annaga soomaaliya waxaa noo yaala maanta saad ogtihiin dagaal hal dagaal ayay dowladda soomaaliya ku jirtaa dagaalka khawaarijta shabaab waay oo madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ku baaqay xukuumad dan qaran ku baaqday soomaaliya dhan isla ogtaha halkaas dagaal ee soomaaliya ku jirtaa